بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استحباب تحسين تحسين الصوت بالقرآن aadaakani baabu istixbaabi taxsiini sawti sawdka iyo dhawaaqa fiicnayntiisa la fiicneeyaa inay sunno tahay bilqur'aani qur'aanka oo qur-aanka marka la aqriayo bal ruuxuu dee inuu sawdkiisa fiicneeyo hadduu dee sawd fiican yahayna waaba leeya haddii kalena inta uu karayo uu sawdkiisa qiraa'ada qur-aanka uu kuwa fiicneeyo taas dalabkii la yskaba dalbe ama inay mashruuc tahay mustaxab tahay taas buu baabkeedii yahay xadaثanي cmr الناqd وزhayr بن xرb qاla xadaثna سfyاn بن عuyaynةa عn الزhriي عn أbي سلمةa عn أbي هurayraةa yblغ bه النبy صلى الlه عlيه وsلم qala أنh qاl sanad kolley waa dad weliba culimo wada waaweynah ama aimadiiba ah iyo raggii dee xufaadii axaadiisa si goodba abu salamana in cabdiraxmaan ibnu cawf iyo abu hurayre weliba dadka axaadiisiisa aad iyo aada u badsaday ayuu kaga mid yahay ama dee in badan abu hurayre wax kaba wariya cibaaradan yabluqu bihi nabiyana sala allahu alayh wasalam kolley waa cibaaro marar horena malaa waxaan ka soo aragnay oo waxay la mid tahay un isagoo saynu dee axaadiisa kaleba ku arkayno halkaa yidhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam ama can nabiyi salى اllahu alayه wasalam annahu qaala ayuun bay la mid tahay oo waa cibaaro tilmaamaysa uun xadiisku inuu xadiis marfuuco yahay oo ana abu hurayra wuxuu gaadhsiinayay xadiidkan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka marka sidan oo kale saxaabigii lasoo gaadho haddii taabici cibaaradan ka cabiraya yabluqu bihi ama yarfachu ama de waxa weeye yadmihi intuba waa alfaado saxiixaba wada dhacday waxa weeye ama riwaayatan iyadna saxiixun bay wada dhacday intuba isaan kutubtii musalaxaba kusoo aragnay waxay tilmaamaysaa ama macnahoodu yahay in xadiidkaasi waa marfuuc oo rasuulka ilaahay buu gaadhsiisan yahay wuxuu markaa rasuulka ilahi yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh maa adina allahu ilaahay muu dhegaysan lishayin shay ma adina intuu dhegaystay inabiyi nebi nebigaas oo yataganaa bilqur'aani balse nawi tarjamada usoo dhigtay haddaan kuba fasirno yataganaa macnaa ku luuqeynaya ama sawdkiisa ku fiicnaynaya isagoo laba jahrayo qur'aankii taas oo ilaahay subxaana watacaala kollay dee isaga wixii sifaadkiisa ee rasuulkiisa uu kuba sifeeyo ama uu isagu iskuba sifeeyo ay noo sugnaado oo waxaan sideeda u sugayno laakiin aan dee makhluuq wixii bal matalan laguma yaqaanay taa aan laguna shabahayn loogana qiyaas qaadanahayn taas oon laguna shabahayn kayfiyadeedana ama kayfiyaday u dhacaysa istimacna dee isagu baaba ilaahay subxaana watacaala ogo taa waxaan ogaan karna maaha laakiin sideedaan ku daynaynaayo wax kaloon ku xambaarayno ama ku awiraynaa ma jirto marka maada hore iyadu waa naafiya maadan dambena waa tii masteriyada ahayd oo maa adina allahu ilaahay ma dhegaysan lishayin shay bukhaari oo kale halkan linabiyi baa dhacday ee baltan se waa dee ruwaadii jumhuurtooda ay kuba wariyaan muslimna riwaayaadkiisu ay kuba sugan yihiin lishayin shay maa adina inta uu dhegaystay oo linabiyi nebi nebigaas oo yataganaa bilqur'aani macnaa qur'aankii aqri'aya oo la jahraya oo dee qur'aankii aqri'aya taas wey xadiidka duruqdiisa ay noo socon doontaa kolley ficilka iyo dhammaanna oon kusoo yar wada laami doonaa lakiin dee duruqda xadiidkan iskaba dhammaysanayna waxadaثanii xarmarat bnu yaxya qaala akbarana bnu wahbin qaala akbaranii yunusu xa waxadaثanii yunus bnu cabdilaclىa qaala akbarana bnu wahbin qaala akbaranii camr kilaahumaa can ibni shihaabin kilaahumaadu waa camr bnu اlxaaris oo ninkan cabdullaahi ibnu wahbi xadiiskan riwaayadan kaba wariyey iyo yunus ibnu yaziid alayli oo iyaduna ibnu wahbi unbaa ka warinaya dariiqa hore ama xarmalo dariiqiisa inoogu sugnaa labadoodaba weeye markaa yunus اlayli iyo dariiqna markaa yunus ibn cabdillah cala sadafi waa timidkii shaafici macruufka ahaa muslimna sheekadiisao kaasi waa yunus kale kaas dee waa yunus dabo yunus ibnu yaziid alayli iyo camr bn اlxaaris oo nin faqiih oo laakiin dabaqadiisii ka hor dhinto hor u dhintay isagu waa dabaqadii imaam malik iyo labadooduba xadiiska waxay ka wada wariyeen ibnu shaab bay kaba wariyeen bihada isnaadi isnaadka horaynu soo maro isnaadkii ibnu shaabno muxuu ahaa waa can abi salamata can abi hurayra ina waa zuhrigii ibnu shaabkuya zuhrigaa hore ah markaa isaguna xadiidka markaa intii dambe ay noogu sugnayd lafdigun baa in yar isbedelay xadiidku waa kii un macnuhu waa kii un ee waa xagga lafdiga un dee ruwaadan kala duwan qaala markaa iyada wuxuu yidhi oo dee abu hurayre xadiidkii laynooga soo naqlinaye weeye kamaa ya'danu linabiyin yataqanaa bilqur'aan intii hore xadiidku way inoogu sugan tahay oo markaa maxaan odhanaynaa maa adina allahu lishayin kamaa ya'danu se uu dhegaysanayo linabiyi nebi nebigaasoo yataqanaa bilqur'aan qur'aankii aqri'aya sawdkiisa ku fiicnayn ama laba jaariya say noo soo socota xadiidku waa xadiid keliya un baabku markaynu egno inta hore waxaan xadiidka abu muusa alashcari ee inoo dambeeye ahayn inta kale waa duruqdii xadiidkan lafdigan horta adina markii hore waa kan maadigiisii adina dee waana ta aan laqbeeyeen dhegaysi ku laqbeeyey iyo adanuna waa mudaariciisii marka waxaana jirta laba ficil oo maserkuun ku kala duwan maadi iyo mudaaric waxa weeyaan laakiin isku mida macnuna uu kala duwan yaha maadada ku yimaada oo adina iyo adanu oo ah bimacnaa istamaca wa adinat lirabbiha waxuqat waa taas oo adina iyo adanu oo macnaa ah taa dhegaysiga waa ta xadiidka inoogu sugan imika masderkeedu wuxuu noqon ama ficilkaa masderkiisu adan oo hamsada iyo daalkuba way fadxisnaanayaan adina iyo adanu adanan midna waxaa la mida uun macniha kaga dunaatee wasankan kulaba imanaya facilo baabkeed adina iyo adanu idnan oo tii fasixitaanka iyo idanka wax laysu idmayo ahayd oo adina uu idmayo adanu idnan waxay ku kala duwan yihiin markaas masterkay ku kala duwan yihin oo midna waa adanan baa masterkiisa ku imano waa tan dhegaysiga midna muxuu ku imanayaa idnan buu ku imanaya waa taa idlaaqa iyo ibaaxada iyo wax laysu fasaxo laysuba idmo bal markaa imika maadiga iyo mudaaricu laakiin waa isla mid labada macnaha kala lahaadi macnaha sibay ku wada imanayaan kamaa ya'danu linabiyin yataqanaa bilqur'aani duruqda way noo socotaa xadiidka ee intaasi bal waa kelimadan ama ficilkan sida uu yahay masterkiisuna waxaan usoo horreysiiyey xadiidku inoogu soo socdaa riwaayaadka dambe masterkii inooguba iman bal ficilkaa kale masterkiisoo kalena waa inoo soo socdaan xadaثnي bشhr بن الحkم qال xadaثna عaبدالعaزيز بن محمد qال xadaثna يزيد وهو بن الhاdي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هurayرة bal waa aimadu waxaan ilaahay ugu dhib yareeye uu u makansiiyey inay boqolaalka iyo kumayaal iyo kumayaal xadiid iyo sanadkoodii xifdiyaan xadiid keliyaa la arkaa intaasoo sheekoo kala wada beleda oo dhici karta inuu dee rexladiisii markuu ku jiray muddo dheer ay kuba qaadanayso xadiid keliya ka wada maqlaya sanadkoodiiya waa kan matiga dabdinayo bal haddaan xadiidkan eegno markii hore camr ibnu naaqid iyo zuhayr ibnu xarb ayuu kaba wariyey raggan barhkood waa reer ciraaq barh baa reer khuraasana barh baaba dee kolley sadee qutaybo kale kuwa dhowr raggan kaba midi waa reer masr intaba rixladiisii waa meeshii uu kuba maray xadiidkuna waaba kan alfaadahoodii buu dabdinayaa waa say waxa weyn xadiid keliya intaasoo sheekh iyo axaadiid keliya ugaba warinayaan de waana san kitaab kuba arkayno haddana xarmalat ibnu yaxya ayuu iyo yunus ibnu cabdilaclo labaduba reer masr ah labadaa hore may ahayn bishir bn alxakam baan haynaa haddana weliba dhowr kalena way inoo dambeeyaan oo xadiidkan sheekhu weliba rixladiisiya dholal kala duwan buu xadiidkii kaga maqlay waana kan lafdigoodii iyo siday inooguma warinayeen noo soo wada naqliyeen allah ka raali adeesiga keyrkiiba de aimadii xadiidkii ay noo soo dabdisay de san waxa wey wuxuu yihi haddaba in xadaثna yaziid wahuwa bn lhaadi cibaaradan wahuwa ibnulhaadna kolley dee dadkii kitaabka in badan imaka inala soo socday waxaa halkan wahuwa ay u timi way garanayaane laakiin de haddana dad dee cusub baa kolley had iyo goor iba imanaya waxa ay tahay sidan horeba usoo sheegno dee aan kuma celin in marka la eego muslim sheekiisa oo kale bishr ibnulxakam matalan iyo raggan kale sheekadiisa ah sheekiisii isagaa dee siuu doono ugu tasarufayo ama magaciisa ha ku sheego ama nasabkiisii ha dhameeyo ama nisbe kale u leeyahay inay cid kama warinaye waa sheekii uu kaba maqlay isagaa sheegayo dee siuu doonuu kaba yeelaya laakiin markay sheekha dhaaftay sheekha sheekiisiiya waxa ka dambeeye dhacdo sheekiisan uu xadiiskii kaba maqlay buu cibaaradiisii inoo soo naqlinaya waa wuxuu leeyahay hebel baa yidhi hebel baa ii warramay marka waxay ka mid tahay dee magaca sheegitaankiisa iyo riwaayadii marka taasi maxay keenaysaa inuu intii uu maqlay uu ku gaabsado haddii dee bal matalan sheekiisu xadahanaa yaziidun si uu ku maqlay ay ahayd oo isagu idhaa xadahanaa yaziid ibnulhaad waxaanu odhan buu ka yeedhsiinayaa ama ka sheegayaayo ine wuxuu leeyahay cabdilcaziiz baa yidhi yaziid ibnulhaad baa ii warramay isaguna wuxuu ku gaabsaday yaziid bay ahayd taas baa markaa dee kolkolba yaziidkii baaba yaziida ayaa jiro oo ama wixii lamid oon laba garanayn ku yahay marka taas baa markaa culimadu maxay la yimaadeen si ay ruuxiina u caddeeyaan ku ahaa dee aanay sheekiisii waxaanu ka maqlinna aanu isagii u tiirin oonu hadal aan jirin dee sheekiisii aanu kaba soo naqlin markay si riwaayadoodu ahayd ay sheegaan ayaa haddii idaax loo baahdo ayay ama huwo isticmaalaan ama san dee sooba aragnay marar badan yacni bay isticmaalaan yacni oo ku ujeedaa waa ninkii caynkaasa ama ninku waxa weeye imika markaa riwaayadii iguma jirto isaga xaggiisa kale yaziidkani waa inahaad kolle yaziidka nahaadigani waa awogiisa labaad oo yaziid ibn cabdillahi ibn usamata ibn ilhaad baa la yidhaha waa nin taabici oo taabiciintii yaryarayda bal culimadii kaba mida axaadiistoodu ay aad iyo aad u badnayd ee axaadiista muksiriintii buu kaba mid yahaye haadigani laakiin waa awogiisa labaadoo isagu waa ina cabdillahi ibn usamata ibn ilhaad ninkaas baa muxuu ka warramaya moxamed ibn ibrahim itayma can abi salama can abi hurayrata anahu abu hurayra samica wuxuu maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo ma adina allahu ilaah ma dhegaysan lishayin shay ma adina intuu dhegaystay linabiyi nebi oo dee bal masalan fadliga arrinkani leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay bay taasi inoo caddaynaysaa iyo nooc xasi iyo boorina dee arrinkan nebi ambiyadaa kaba dhacayeyna way kuba sugnaanaysaaye ilaahay ma dhegaysan shay ma adina inta uu dhegaystay linabiyi nebi nebiga oo xasan iyo sawt sawtkiisu uu fiican yahay oo yataganaa bilqur'aani qur'aankii ku sawdaynayo oo macnaa dee qur'aankii aqriyaya isagoo la jahraya codkiisa kuba fiicnaynaya taan yajharu bihi isagoo macnaa la jahraya yajharu bihi markii hore inoogumay sugnayna waa ta halkan waana tafsiir ahaan weeyo yataganaa maxay tahay tii bay tafsiir uba tahay dee imika san saxiixa muslim inooguma sugan ee yajharu bihi ay u taalana waxa daahirkeedu uu yahay xadiidkii marfuuca inay tahay oo yataqanaa bilqur'aan walow yajharu bihi maqsuudkii ay noo caddaynayso inay rasuulkii ilaahay buu salawaat ullaahi wasalaamu caleyh abu hurayra isagoo hadalkan la maqlaye wuxuu abu hurayra maqlay rasuulkii ilaahay ka maqlay uu inoo soo naqliyey inay tahay taas baa daahirka cibaaradu ay tahay waayo ma kala soocna yataqanaa bilqur'aani yajharu bihi laakiin saxiixa bukhaari waxaa dhacay xadiidkan isagoo laakiin riwaayadan yaziid iyo qolooyinkan aanu ahayne riwaayadii hore ibnu shihaab ay tahay riwaayada ibnu shihaab ayaa waxaa dhacay oo dariiqii ibnu shihaab markuu yataqanaa bilqur'aan soo gaadhay ayuu qaala saaxibun lahu yuriidu yajharu bihi waa cibaaro bukhaari inoogu sugan macnaha saaxib uu isagu leeyahay ayaa wuxuu yidhi wuxuu ula jeedaa yataqanaa yajharu bihi oo taasi ay keenayso lafdigu inaanu marfuuc ahayn ee tafsiir bal matalan lafdigii raawi inoo fasiraya inay tahay bukhaarina ta dhacday qaala saaxibun lahu isagoon damiirkan ciddu u laamayay iyo la caddayn xafnu xajar baa wuxuu caddeeyaa isagoo riwaayo kaloo ibnu abi daa-uud kale kitaabkiisa masaaxif ka soo naqlinaya ayaa wuxuu idhaa horta damiirkan saaxibun lahudu abu salamay u laamaysaa waana ninkan abu hurayre kaba wariyey saaxibkan uu leeyahayna waa cabdxamiid ibnu cabdiraxmaan ibnu zayd ibn اlkhadaab oo zubaydi oo ruwaadii ibnu shaab kaba mida riwaayadiisa taa ku caddeeyo marka waxaan leenahay yajaru bihi imika daahirkeedu haddaan dee taa kuba fasirano waa lafti mudraja xadiidkii soo dhex galay ama la raaciyey iyadoon la kala faslin ee waxaana muuqata riwaayadaa markaan eegno ama lafdiga bukhaari aan eegno abusalama inay ahayde laakiin abusalamaanu zuhri riwaayadiisa kaba maqlin saa dee riwaayaadkiisa qaarkood taasi ay mudraj uguba ahayd dariiqa cabd ibni xumayd ama abd cabdilxamiid ayuu kuba wariyey oo bal masalan ah kolna wuu magacaabi jiray kolna wuu ibhaamin jiray bal markaa yajaru bihi waa tafsiir aan wadan doono hadhow markaan lafdiga xadiidka yataqanaa maxaa macnihiisu yahay aan de eegayno halkan waana tafsiir aan horreysiinaynaba laakiin waxaan leenahay sidan imaka marfuuc kuma aha oo ama waaba abusalama qowlkii ama tafsiirkii barhkood say yidhaaheenna waxaaba suurtagala abu hurayre tafsiirkii inuu yahay haddii imaka san inoo taala marfuuc ahaan inoogu sugnaadana waaba isagu aqwaashii kale o dhan buu inooga horeynayaa haddii aan intaasi inoo sugnaanuno dee taabicigan tafsiirkiisii uu noqdana raawigu macnaha xadiidka isagaa dadka kale uga aqoon badan oo kollay taqdiim iyo horreysiin buu yeelanaya markaa lagu fasiray yataqanaa bilqur'aani yajaru bihi isagoo la jahrayo saro qaadayo oo ku dhawaaqayo wey waana kolley dee haddii la wax la dhegaysi dhacayo waa sawd la maqlayo ayuun baana dee dhegaysigiisu yimaadaaye weli xadiidkina duruqdii baa inoo socotaa وxdثnي بن أخي بن وهب قال xdثnا عمي عبدالله بن وهب أخبرني عمر بن مالك وxyوة بن شريح عن بن الهاdي بhdا الاسناaد مثله sوان اسناaدka e بن الهاdي محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة isagoo xadيiثku kii un laba mid ah ka horaynu soo maray kolayna iبن أخي بن وهب محمد horaynu usoo maray nin dee marka la eego raggan itqaanka iyo markaa badan ee siqanimada ama heerka saree ruwaadda a ma aha se xadiis kale hadduu inoo sugnaado duruqdana mutaabacaad ay tahay jawaanibta mutaabacaadka waa la iska tasaahushadaa rag aan xadiidka usuusha a lagaba warin ayaa dee wixii mutaabacaad iyo shawaahid lagaba wariya bal nin kalea kuba sugan oo cumar ibnu malik maanta nin siqo oo aynu hore usoo marno xaywat ibnu shurayx buu la socdaa waa maqruntay kaba cabiraan nin kale ayuu ku ladhay uu raaciyey isagu markaan eegna isaguna nin siqa a ma aha waa nin haddii bal uu heerka ugu sarreeyey aan dhignaba dee xadiidkiisu aanu xasan martabadeed dhaafeen oo xafnu xajaro taqriibka laa ba'sa bihi buu kaba cabiraan macnaha saduuq bay la mic tahay taasi isaga istilaaxiise laakiin arrinkan maanta muslim toos isaga waxba ugama warin keligii iyo usuul ee ninkan kale ee siqada ah ay isku dabaqadayiin buu raaciyey oo dee iyadna waa noocaan mutaabacaadkiiyo shawaahidii cumar ibnu maligan sharcadii marka wuxuu yihi waqaala waxaanuu yidhi ina rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam walam yaqul samica oo waa maxay xadiidku waa kii uun lafdigiisii halkaa can abi hurayrata anahu samica rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam yaqulu lafdigaa hore aynu soo aragnay ayaa kan dambe maxay ahaydun can abi hurayrata ina rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala ama ana rasuul laakiin mu odhan halkan lafdigan ah samica rasuul lah intaa samica ayaanu odhan lakiin macnuhu waa dee ti un waa rasuulka ilahi wuxuu inoogaba maqlay waxadثna اxakm bnu musa waa nin kaloo sheekhi muslima isagu inuu xadiidkii kaba maqlay xadثna hiqlun عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي واتي مسرك عن سي شيغي أذن يأذن أذنا إما كواتن مسرك بإنو يمي ما أذن الله إله ما دغيسن لشيء كأذنه دغيسي سيو كلا لنبي النبي oo waa ficilkii horeynu haynay madiya mudaaric baan soo aragnay masderkiisii nebigaasoo yataqanaa bilqur'aani yajaru bihi oana iyada dee lafdigii makaan kaba soo baxin yajaru bihi waxaa kusuganna waataan soo sheegay waxadaثnaa yaxya bnu ayuba waqutaybata bnu saciid wabnu xujurin waa saddex sheekh oo kale xadiidkii un kaba maqlaya bilaad kala duwan bay ku sugnaayeen qutayba oo kale dee walalku ugu tegey waa m magaalada mazaar shariif la yidhaaho imaka afghanistan ee dhinacyadeeda waqooyi kuwa taal nawaaxideeda iyo agaheeda baqlaan waa meelihii uu degenaa ee loogu tegey dee loogu rexlayn jiray aimada kaleba ay ugu tegeen wabnu xujrin qaalo xadaثna ismaaعiil whw بن jaعfari can mحamed بn cmri can abi slmةa can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيyه waslm mila xadiiثi yaxya bn abi kahiir waa xadiidkii inoo dambeeyey yaxya bnu kahiir xadiidkiisi kaadanihiina masterku inoogu sugnaa غayra ana bna ayuba ina ayub oo waa yaxya bnu ayub oo sheekha mslim qaala fii riwaayati isagu riwaayadiisa wuxuu ku yidhi kaidnihi halkii kaadanihi ayaa maxaa dhacay kaidnihi waana tan aan lahaa laba ficil baa dee imaka labada masar kala yeelanaya adina iyo adanu adanan waa dhegaysi adina iyo adanu idnanna waa fasaxida waxa la isu fasaxotan idanka waan idhaa uu idmay ama dee idlaaq iyo ibaaxa taas ba ay tahay marka haddii bal lafdigan inoo sugnaado kaidnihi suuqa daciyo ad yidhaaho waxaa markaa maqsuudku noqonaya un waa xasin iyo boorin uu lafdiga bal matalan taa uu kuba boorinayay oo dee ama iyadoo las waa idankiisii uu taa idmayd macnaa waa nooc xasi oo taqanigan laysku boorinayo laysfarayo laysu jidaynayo ayaa markaa maqsuudku noqon xadiid kole waa inoo dhammaaday duruqdiisii macnihiisuna yataqana bilqur'aan kollay laqbadii waan soo laqbeeyey lafdigan yataqana un baan bal yar eegaynaa culimadu waxyaalihii ay kuba fasireen iyo aqwaalaha jira kollay dhowr qowl baa jira mid weeyaan oo waa halkan waxaa inoogu sugan iyo jaru bihi oo taqanigii lagu fasiro jahri qur'aanka qiraa'adiisii lala jahro saro loo qaado dee jahrinta qiraa'ada qur'aanka lala jahraya haddaanay waxa manceeyaa meesha aanay imanna shay mamduuxa weeyaan oo dee marka tacliim ay tahay baa jahri lagaba maarmayo oo kale haddii ciqaad kaafir iyo wax kale iyo cid dhegaysanaysa ay jirta iyo umuuro ee dee waa suurooyinun baaba nidhi haddii dee ciide iyo amarya iyo waxaasi soo gelayaan un baaba laga roonaanaya oo ee jahrintii lala jahrayay waana tan nafcigan mutacaddigee ruuxii dhegaysanaya qur'aanka maqalkiisa ku intifaacaye ku ta'asurayay waatuu kuba xasilayo oo yajaru bihi bal iyadoo laguma fasiro kolle xagga luqadana dee waa laga yaaba bacdigood inaanay lafdigan yataqanaa oo bimacnaa yajhar ah aanay dee luqa ahaan agtooda aanay kuba sugnayne e laakiin taasna dee waxaa laba la idhaahdo dee man xafida xujatun calaa man lam yaxfad hadday qolooyin iyagu jiraan leeyihiin mara lafdigan taqanigani umuu imanba macnaha dhawaaq la dhawaaqo ee ciddii kale ahlu luqa ahayd ee sugtay baa xujadu noqonaysaayo ninkii isagu xifdiyey unbaaba xujo ku noqonaya ciddii aan tan sooba naqlin oon noo xifdiyin wartaa iyada waa lagu fasiray kollayna tafsiirku hadduu marfuuc noqdo iyo hadduu mid taabici noqdo ama saxaabiba na waxaan leenahay waaba dee tafsiir inoo horeynayo kuwii kale kaba horeynaya awowna cibaaradiisa taxsiina saas waa taaba ahayd waxaa kaloo halkan bukhaarina way ku sugan tahay sufyaan ibnu cuyeyne oo xadiidku markii hore in zuhri kaba warinayna waa tafsiirkee laakiin muslim baan inoo soo naqlinay bukhaari laakiin waa soo naqliyey oo ah inuu kuba fasiray yataqanaada yastagni bilqur'aan qur-aankuu ku kaaftoomaya bal xagga kaaftoonkana kollay istikno khaasaan kuma fasiraynaa waxaad moodaana bukhaari waa nooca uu kaba fahmaya ama tu horreysiisanayaba weeyaan oo ujeeddada ruux nebi isagu saa qur-aankii u aqriaya sawd fiican oo isagii ku kaaftoomaya oo kaga kaaftoomaya akhbaartii kale iyo hadaladii kale iyo kutubtii kale iyo wixii kaga kaaftoomaya waa istikno markaa khaasa oo awlam yakfihim ana anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim tan baa bukhaari tarjamada uu raaciyey oo macnuhu sabab nusuulkana looga soo naqliyey dadka qaar oo saxaabadii kaba mid ah inay waxyaale yahuudiya ay ka maqleen ay soo qorteen oo aayaddu bal markaa ay waxa weeye dee iyadoo kolley aahaar iyo axaadiisa kuba soo aroortay ay jirto sida cumar iyo keyrkiiba rasuulkuna uu kuba diiday inay aayaddu soo degto haddee qur-aankan laguma soo dejiya ah mid wax kastaba lagaga maarmayo oo dee lagu kaaftoomayo kaasi miyaanay kuba fulan inaan kitaab soo dejinay oo maxaa keenayaba inay meelo kale iyo waxyaalo kale iyo doondoontaan iyo ambiyo kale wax lagu soo dejiyay iyoba ay qorqortaan keenaya kolley bukhaari aayaddu tarjamada soo raacsaday waana macnahan yastaqniye ibnu markaa cuyeynata laguma fasiro ah qur-aankii buu ku kaaftoomaya kaga kaaftoomaya akhbaartii kale ama kutubtii kale ama waxyaalihii kale kaba kaaftoomaya maha dee kolley barhkood baa ku inkiray ibnu cuyeyno taasoo kaba dhigay u qaatay inuu qaninimo u jeedo oo qani uu ku noqonaya bal taasna waa macne ee markaan macnaha kuba fasirnana oo akhbaartiiyo kutubtii keliya wararkii keliya wixii kale lama dhegaysanaya lagagaba kaaftoomayo iyadna macno dee bay noqonaysaa dee bacda selafna ay kuma fasireen waxaa kaloo iyada tan waa tan tarjamada inoo taaloo ah inay yataqana macnaa de waxa weeyaan sidan dee qinaha iyo waxyaalahaasba sawdka loogu fiicnayo ayuu sawdkiisii ku fiicnaynaya oo inta uu karaya ayuu sawdkiisii fiicnaynaya taxsiinu sawdna haddaanay dee keenahayn in dee si alxaantii heesaha qur-aankii laguba aqriyo taas xuruf aan jirin ay soo baxda ama kuwa ay qarsoomaan oo tamdiidkiiyo waxyaalaha wax kaba dhalanaya de haddii qur-aankii sawdkii laguma fiicnayo khaasatan marka dee ay raacayso ruuxa ta'asurkii iyo khushuucdii iyo taas oo kale waa tan dee waa dee iyadna way fiicanta guud ahaanba culimadu waa dee shay fiican ba yidhahdeen allahuma haddaanay u baxayn tamdiid iyo in la jiidjiido meel aan mad ahayn la mado oo meel aan idqaam lahayn la idqaamo ama xuruf ziyaadiya soo baxaan ama xurufe ay qarsoontaba sawdkan la doonaya in la qurxiyo ama si alxaantii heesaa laguma aqriyaya haddaanay arrinkaasi kaba soo bixin oo bal masalan iyada taasna waaba laguma fasiri kolley shaafici bay kasoo naqliyaan taxziin oo kale oo ah macnaa dee kolley fiicnayntii bay kaba noqonaysaa ruuxu qur-aankii dee isagoo ku ta'asuraya codkiisii tarqiiqinaya oo dee ruux sida lafti soo arooray amamajaclo iyo haddaydaan ooyin iskaba ohiy oo kale oo lafti aada muruga kaba muuqato khushuuci kaba muuqato ta'asur wacdigan iyo waciidkan uu kuba ta'asurayo taas ay kaba muuqato oo waxa keenaya ama ilmo keenaya ama qalbigii inuu taasiriye waa taxsiinkaas oo kale iyo sawdkaa aada moodo kaanahu dee sawd murugaysan sawdkii uu kuba aqriyayo bal intaba waa la yidhi kollay aqwaalo kaleo inaan u laabmayana waa la yidhi xaafid ibnu xajar laba bayd uu kuba nadmiyo waxaaban leenahay yajaru bihi iyo waatan horreysiisanayno ama noocan ah taxsiinka qur'aanka sawdkii laguma fiicneeyo oo inta uu karayo si ibnu abi mulayka yidhi dee sawdkiisi uu ku fiicneeyo qur'aanka qiraa'adiisii kol haddaanu u baxahayn alxaanta haddee madmuumkii heesa alxaantood in dee qur-aanka qiraa'adiisa iyo tilaawadiisa ay isuba rogto oo hadhow dee wax ama xuruftii qaarkood on jirin ay soo baxdo sa dee meel aan mad lahayn oo laba mado oo kale ama kuwa qaarkood ay qarsoomaan umuuraasi kol haddaan intaasi kaba dhalanahayn dee waxa weeya waa wax madluuba weeye oo laiskaba doonayo bal kolley intan yar odhan lahaa aqwaalahoodii inahan wey xadaثana abubakr بn abi shaybata qaala xadaثana cabdالlahi بn nmayrin وxdثna بن نmayri qال xadثna abي qال xadثna mالك وهو بن مqwل عن cabd للhi بن برaydة عن abيه qال anhu qاl kale cabd للhi بن نmayr iyo بن نmayr kan de waa waa kan waan iska garanayna waa ten xalay habeenki dhaweydna soobahayne waa laba nina isdhalay une wuxuu yihi cabd للhi بن برaydة ayaa aabihii buraydaة بن الxusayb صaxaabigaa kaba warinayo qaala wuxuu yihi صaxaabigaasi qala rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم rasuulka ilaahi baa yidhi ina cabdالlahi بna qaysin cabdالlahi بnu qays aw ashcariya ina alashcariya wey waa abu muسى alashcari magaciisii weeye laakiin kunyadaas iyo nisbadu ku shuuroobeen ucdiya waxa la siiyey mizmaran waa sawt fiican taas baa looga jeeda almizmar waa sawt اlxasan walow asalkiisu aalo malaa la afuufi jirayo markan ay wax tumayaan iyo waxyaalahaasoo yar sawt fiican lahayd taas uu asalku mizmaarku yahay imaka waa sawtkii xasankaaye sawt fiican baa la siiyey oo min mazaamiiri ali daawuud nebi daawuud oo aada u sawt fiicnaa oo ka tasbiixda iyo de ay duyuurta iyo wax kastaabal ay u jawaabayeen de ay markaa kolley ay joogsanayeen ama laba tasbiixsanayeen a sawtkiisaa fiican kaba mid ah oo sawt fiican ayaa la siiyo de markaa uu qur-aanka aqriyayo sawt aada u fiicanna waa lahaa rasuulka ilaahayna siday noo soo socoto waaba dhegaystay bal riwaayaad kale isagoo dee caaishaya isagu kol wada socdeen oo aqalkiisii ay soo ag mareen oo uu aqriyaya ama salaadba uu ku tukanayo dhegaysteen waa jireen adigu alfaado kalena waa doon jeer de aad buu u sawd fiicnaa haddaba rasuulka ilaahay wuxuu uhi waxaa la siiyey mizmaar ama sawd fiican oo wanaagsan oo min mazaamiiri ali daawuuda kolley aalu shaksi kolkol isaga naftiisaa loo jeedaa waana daa-uud waxa loo jeedo waayo axad aalkiisii kamid oo sawdka fiican ee uu lahaa mid laba mida lahaa ma jirin ee waa nebi daa-uud aswaad sawdkiisii fiicnaa sawd kaba mid ah kaa shabahaya ama kii laba mid ah ayaa laba siiyey ayaa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh arrinkuna markaa muxuu noqon waa xasin bal inta la karayo in sawdkii la fiicneeyo qur-aanka qiraa'adiisii laguma fiicneeyo taas layskuma boorinayo وxadثna daud بن rushayd qal xadثna yaحya بن سacيid qal xadثna ضلxة ضلxة بن yaحya عن أبي بردة عن أبي موسى قال أنه قال أبو موسى الأشعري baa wuxuu yihi xadiidkii hore brayt بن الxuseyn baa warinaya oo isaga waa laga waramayay un kan isagaa warinaye qaala rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم لأbi muسى kolley isagaanu abu burda waa taabici waa inankiisi u kaba maqlay rasuulki ilaahay baa wuxuu ku yihi salawaat الlahi وasalaamu عalيه abaa muسى low ra'aytanii haddaad i arki lahayd walxaal ana anugu astamicu aan dhegaysanayo liqiraa'atika qiraa'adaada albaarixata habeenkii xalay ahaa bal haddaad arki lahayd anigoo dhegaysanayaba qiraa'adaada dee jawaabtii haddaan iskaba qadiro arrinkaas dee way ku farax gelin lahaydba weeye haddaynaan lowda litamani kaba dhigin oo aan markaa jawaab uma baahno haddaan litamani kaba dhigne haddaad ya rasuulka ilaahay baa macnaa soo maray isagoo qur'aan aqriyaya oo dee sawdkiisii caadigaa buu ku aqriyay lakiin dee sawd aad iyo aada u fiican buu ahaa rasuulka ilaahay baa dhegaystay istimaacu lqur'aanna kolley waa shay mashruuco axaadiiseedu waxna waan aragnay waxna waaba inoo dambeeyaan in haddaba anoo dhegaysanayo haddaad arkayd arrinkaas dee waabay dee ku farax gelin layd iyo taa laqad utiita waxaa lagu siiyey mizmaran sawd fiican baa lagu siiyey oo min mazaamiiri ali daawuuda nebi daawuud mazaamirtiisiiyo sawabkiisii fiicnaa kaba mid ah ayaa lagu siiyey riwaayaadka qaarkood saxiixa muslimna kuma sugneen laakiin riwaayaad kale oo xadiidkan duruqdiisa kuba yimi weeye ayaa waxaaba yimi haddaan ogahay taas laxabartu laka taxbiiran aad baan waliba usii fiicnay la ujeedada intaa inkan sawd kasii fiican oo kaa kaba si fiican buu karayay inuu qur-aankii kuba aqriyo si dabiiciyu uba aqriyayay haddaan moodayo oan ogahay inaad i dhegaysanayso dee waaba sii fiicnayn lahaayo oon sii qurxin lahaa sawdkayga taas buu yihi kale riwaayad kala duwan u kuba yimaadeen iyadoo riwaayadka qaarkoodna uu kuba yimi aswaajtii rasuulku inay maqleenba isagoo malaa qur-aanka ama masjid ama dee kaba aqriyayo ay dhegaysteen oo markii uu taa maqlayna uu yihi haddaan ogahay waaba sii fiicnayn lahaa bal waa rasuulka ilaahay isagii ku ammaanayana khaslada fiican ee ilaahay hiba ahaan u siiyey oo ah sawd fiican uu leeyahay oo markaa uu qur-aankii kuba aqriyayo iyo dhegaysigiisa uu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh taaba dhegaystay iyo culimaduna dee waabay ku ijmaacsan yihiinba taxsiinu sawti bilqira'a iyo tartiilkeed inuu mustaxab yahay haddaanu xadda aan sheegayna aanu u bixin oonu noqon baabu dikri qira'ati الnabiyi salى اllahu عalيه waslm suuraة اlfatxi ywma fatxi makata adakani baabu dikri qira'ati الnabiyi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay qiraa'adiisii sheegitaankeed iyo xusitaankiisii baabkii weeye suuraة اlfatxi suuraة اlfatxi uu aqriyey yowma fatxi makata maalintii fatxu mako rasuulka ilaahay markii uu maka furtay ee uu maka soo galay ayuu isagoo raaxiladiisii fuushan ayuu suuradan suuratulfatxi oo horteed soo degtay ama markii xudaybiye laga laabmay uun soo degtay waqtigaa laba sanood ka hor bay soo degtay ayuu rasuulka ilaahay aqriyey bal haddaba qira'adiisii ayaa dee saxaabi maalintaa maqlayay uu inoo soo naqlinaya inooga warramaya taas buu baabkuna u baabaysan yahay xadaثna abubakr bn abi shaybata qaale xadaثna cabdullahi bnu idriisa wawakiicu can shucbata cabdاللahi بن idris iyo wakiic baa xadiidka shucbe ka wada wariyey labadoodana abubakr بn abi shayba cabdالlahi بn mحamed baa kaba warinaya can mucaawiyaةa bni qurata qaala anahu qaal samictu cabdالlahi bna mغafarin اlmusaniya waxaan maqlay buu yihi mucaawiya leh cabdالlahi bn mغafalka reer musayna waa saxaabigii macruufka ahaa yaqulu xaaluu ku qowlayo qarأa الnabiyu salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi waa aqriyey caam اfatxi sanadii fatxu maka fii masiirin socod lahu isaga u sugnaaday waa isagoo dee waxa weeyaan socdayba in ayaa wuxuu aqriyey dee waxaana inoo soo socoto laftiga dambe inoogu soo noqotay sanadii un may ahayne maalintii fatxu makaba inay ahayd waana sida tarjamada inoo taal riwaaya dambuu taa ka qaatay oo inoogu sugan tahay haddaba isagoo rasuulka ilaahay socdo markaa raaxiladuu fuushana ee ruuxu isagoo wax fuushan daama fuushan ama aalaadkan iyo dee wasaaishan imakaan adeegsana fuushan qur-aankii haddii la aqriyaana wax ba'si oo ku sugani ma jirto waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh aqriyey haddaba fii masiiri low suurat alfatxi ayuu alaa ra suurat alfatxi buu aqriyey calaa raaxilatihi raaxiladiisa korkeed isagoo kuma sugnayd farajaca waa celceliyey oo fii qiraa'atihi qiraa'adiisii macnaa waxa weya qiraa'adiisii u aqriyayey ayuu ama tardiid dee xalqigiisi iyo sawdkiisii u noqnoqonayaba wey taas buu aqriyey bal aan gaadhna un xadiidka intiisa dambane oo qira'adiisi u celceliyey qira'adiisii uu suuradda aqriyayey qaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yihi mucaawiya wuxuu maqlay cabdullahi ibni muqafalo u aqriyaya sidii rasuulka ilaahay u aqriyey isagii baa dee habkii waa dabdiyey oo si uu saxaabigan dee talqiin ahaan ugaba qaatay ama samaacan ugaba qaatay buu dabdiyo qira'adii rasuulka ilaahay maalintaas ahayd markaasaa muxuu yihi waa ninkii taabiciga lawlaa anii akhaafu lawlaa anii anigu akhaafu inaan ka cabsanaya haddaanay jirin an yajtamic calaya annaasu markan sawdka iyo laxnigaa rasuulka ilaahay maalintaa ku aqriyayey aan kuba aqriyo saxaabigii anigu aan ka maqlay cabdullaahi ibni muqafal dadku inay igu soo ururaan oo dee malaa waa si ay dee markaa ay igu soo ururaan taa cabsi aan ka cabsanayo aan daanay jirin laxakaytu waan xikaayoon lahaa lakum idinka qira'atahu macnaa sidii baan u aqri lahaa saxaabigaan kaba maqlay isna rasuulka ilaahi u kaba maqlay qira'adii baan idinka xikaayoon lahaa sidii baan u aqri lahay waxaan diidaya ama nacaya dadku inay igu soo xoomaan ay igu soo ururaan iyagoo qira'ada ama taa dhegaysanaya dee laxnigaas ama sawdkaas iyo habkaa uu aqriyayo la arko inaanay dee iyagu dadkii kale kaba maqlin taas adigu saa iguma soo ururaan وxdثna محamed بن المثنى ومحamed بن بشhاar qال بن المثنى xadثna محamed بن jعفر ujeedadu waa labada nin ee sanadna way wada dhinteen waana laba nin oo xufaadii ummadda kaba mid ahaa mslimna sheekhyadiisii ahaa ka cabiri jireen kana ka farasay rihan laba faras oo la tartansiinayo beretimayo kale ayay ahaayeen say xaaladoodu ay ahayd bundariya ina musanى waa laba caalim ama laba xaafid ayaa wuxuu labadaba xadiidka muslim baa ka wada maqlay lakiin sheekh keliyay wada leeyihin lakiin muxuu yihi mid buu gaar u sheegay qaala bn musanى xadaثana moxamed ibnu jacfar marka ujeedadu walow moxamed ibnu bashaarba moxamed ibnu jacfaruu kaba wariyey cibaaradiisii uu sheekhiisa markuu sheegayay baan tan ahayn oo ibnmusanى taa yidhi markaa way ka dunayd ama haba yidhaaho can moxamed ibnu jacfar ino xadaثana ayaanu isticmaalinba ama ha ku gaabsade moxamed ama gundar oo laqabkiisa ha ku gaabsade adigu ujeedadu cibaaradana xadaثana moxamed ibnu jacfar waa cibaaradii moxamed ibn musanى ama ta moxamed ibnu bashaar way ka dunayd lakiin xadiidku waa mid keliya wada wariyeen shakiriyana ka wada wariyeen xadaثana shucbato can muaawiyata bn mucaawiyata bni qurata qala anahu qaal samictu cabdالlahi bna mugafalin cabdالlahi bni mugafal baan maqlay qaala isagoo yihi ra'aytu rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaan maqlay kolley cilmiga xadiidka waxyaalaha uu kaga duwan yahay culumta kale waa faa'iido dhow oo kuwa kale aanay lahayn buu leeyahay oo dee dersi kastoo ruuxii la aqriyayo iyo wax kastoo lasoo qaadayo maxaa kusoo noqnoqonaya rasuulka ilaahay salligiisii salawaatu ullahi wasalaamu aleyh saliga rasuulkuna muxuu rasuulku yihi man sallaa calaya maratan sala allahu calayhi biha cashra ma haddaan riwaayo laga dhig inaad adigu niyooto inaad rasuulka ilaahay kuba salliyayso oo bal markaa waxaan leenahay waa umuuraha ruuxa intaan wax kaleba la isla gaadhin u degdegaya ajir iyo sawaabehe ee in laga qaafil noqdo maaho hadiyo goor markason ole nimankan aan oo jaarkan ee oromada oo kale dee iyo kolle cilmiga xadiidkana inoogaa badsaday yar arrintooda waxay ahayd debooyi imaka inay tahay asan ku ogaa beryihii hore marka halkan lasoo gaadho dee uu imika ninkii sheeka san oo kale yidhaha ra'aytu rasuul اllahi salى الlahu alيه wasalam ayaa dhamaan majliska o dhan ayaa way ku wada dhawaaqayeen salى الlahu alayه wasalam ma waabay ku celcelinayeen ma adigu bal dee taase lajaarkiy imika wa lakin waxaan leenahay waa umuuraha in dee ruuxa u degdegaye ajriga iyo sawaabka ah ee kolkol aanay culumtii kale lahayn ee uu laba tegayo intaanu barashadii iyo fahamkii iyo ku camal falkii iyo fadhiisigan iyo socodkan iyo wixii kusugnaaba aan laislaba gaadhin waa arrin oo ay tahay dee baan waxaan leeyahay inaan laga qaafil noqon wuxuu yihi marka ra'aytu rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yowma fatxi makata maalintii fatxu maka calaa naaqatih isagoo hashiisii korkeed ku sugan oo yaqra- aqriaya ama xaal u aqriaya suurat اlfatxi suurat اlfatx isagoo yaqra- aqriaya suurat اlfatxi baan arkay qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya mucaawiya faqara'a bnu muqafalin cabdullahi bnu muqafal baa aqriyey qira'adii rasuulka isagoo ka xikaayoonaya warajaca macnaa rajada weeye qira'adii buu celceliyey uu aqriyayey faqaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yidhi lawlaa lawla naasu dadku haddaanay dee dad baa meesha joogay haddaanay dadku jirin oonan ka baqanayn inay igu soo ururaanba la akhadtu lakum waan qaban lahaa oon qaadi laha ujeedadu waan mari lahaa wey oon laba iman lahaa bidalika aladi dakarahu ibnu muqafalin ka uu ibnu muqafal sheeguu rasuulka ilaah iga soo naqliyaan kaba maqlay ti oo kale aan idinka xikaayoon laa si baan uba aqriyi lahaa can nabiyi salى اllahu alيه wasalam bal adu horta qiraa'a cala araaxila waa taan idhi wixii la fuushanaa korkiisa qur-aankii lagu aqriyona waxa weeyaan iyada taasi shay jaa-isa weeye bal rasuulka ilaahay waa kan aqriyo dee ruuxu qira'adii ruuxii dee bal haye makansanaya ama xifdisna waa badsanayaayo hadduu dee soconaya hadduu wax fuushan yahay ba kolley waa majaal aan ruuxii kale u suurtogelayn aan xaafidka ahay oo isagii uu ajriga badan iyo khayrka badan uu kuba kasbanayo arrinta kale tarjiica iyo rajacaya raddada aan kanaba cabirayay kollay laftigii dee san baa inoogu sugnay intaa wax dhaafsani inoogumaba sugnaa bukhaarina markay noqoto kitaab fadaail qur-aanka waa intii kuba sugnayd laakiin kitaabka aakhirkiisa ayaa waxaa dhacay waxaa la arkaa xataa ibn abi jabriyan waa inu marhay soo naqlinayeen waa aakhirkiisa maxaa dhacay iyadoo uu qira'adan tarjiiceeda iyo tardiidkeeda kaba warramayo ma dhici karto oo dee iima suurto gelayso in waayo saxaabigima waa kan taabiciga aan sheegin oo laftigiina haddii bal si loo naqlin lahaa dee waa wax malaa talqiin iyo dabdin u baahnaay laakiin qoraalkuna haddaan eego waa iyadoo dee bal matalan siduu qornaa a oo matalan ujeedadu hamze mamduuda iyo dee hamze kaleo saas oo kaleo marka waa celcelintan tarjiican ama xalqigiisa ama dhawaaqiisi uu kuba celcelinaya xagga marka arrintaas oo kale culimadu kolley laba arrimood bay sheegaan barhkood waxay kaba idhaahaan arrinku wuxuu kaba dhashay tadiid haddee sawdkiisii fiicnaa iyo dee cid mihaalkiisii labama iman kartaa ma jirte laakiin arrintan ah bal matala markaan eegno sidaa bukhaari akhirkiisa dhacday waa can hazi naaqa hashi way socotaa rasuulka ilaahiyna waa aqrinaya dariiq mucabado ma socoto iyadii baa dhaqdhaqaajinaysa oo kaleo barhkood baa iyadu taas ayay kaba dhalatay bay dhahaan malaa qowl kaleo ka awjaasano awjuusano waa qowlka labaad ay sheegaan ayaa me waxa ujeedadu ay tahay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh maditaankiisii uu madayay dee halkii ishbaacii madka ayaa umuuraha dee waa meeshii madda maaha inuu hamse kasta iska madayey dee waa halkii mad lahoo kale waana cibaarade misaal ahaantii uusoo naqlinaye ishbaacii madka waa wax kaba dhalanayo ma haddii xaraf ziyaado soo buuraya waa ishbaacii madka arrin kaba dhalanaysay bal taas bay idhahdeen muhimka waxa way rasuulka ilah dee sawdkiisii fiicnaa ilaahay siiyey ee cid kulaba midiiba aanu jirin buu aqriyayey bal tarjiican ama tardiidkan dee sawdkaasna ama haba la yidhaha hazigu kaba dhashay ama arrintaa kale culimmadu ay dee ay raajix yeelaan be bal waa umuurahan saxaabigeed leeya haddaan mee taabicigeed leeya si ku aqriyo dadkaabay igu soo ururi lahaa isagu laakiin talqiin iyo saxaabigii maqlay ayuu ugaba qaatay dee ciddii ka dambaysayna malaa dee intan ahay nooguma sugnaatee isagu waa kanoo maba sheegin be bal waxaan leenahay malaa way yar adag tahay in dee laydhaa dhawaaqu iyo nudqigu saasuu ahaay laakiin waa sida dee kitaabka ama saxiix aya inooguma sugan arrinkuna waa rajacadana waa tardiidkaa sawdkii laba celceliyo taas baa ma tafsiirkiisu yahay وxadثna yaحyى بن xabيb بن الxاrثي qala xadثna khالد بن الxاrث وxadثna عubayd لله بن معاad qala xadثna abي abي ومعاad بن معاad الcmbri in badanna waa soo aragnay labadoodaba qaala waxay idhaaheen tasniyadna waa khالد بن الxاrث iyo معاad بن معاad ina labada kale waa sheekadii mslim oo siman eh waxay labadooduba yidhaaheen xadثna شhuعبة بhada الاسناadi isنaadka شhuعbana waa can معaawiyaة بن qرة can cabdاللahi بن مغفل naxو xadiidkii hore mid laba mid ah وفي xadيiثi khالد بن xاrث waxaa kuba sugnaa qaala عalى rاaxilatin halkaa calى raaxilati aynu markii hore calى naaqiti aan soo aragnay waa calى raaxilatin raaxilo korkeed isagoo kuba suganoo yasiru soconaya wاlxaal huwa yaqrأu suuraة الfaتxi waa lafdiga khaalid baabu نuزuل الsakiinati لqira'aةi الqur'an bal degitaanka ay sakiinadu soo degayso oo qur'aanka aqrintiisa ay usoo degayso bal taas buu baabkeedi yahay sakiinada markaan xadiidka gaadha yaar eegi doonaa waxyaalihii laguma fasiray وxadثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana abu khaysmة عan abi isحاaq عan الbarاء qaala abu khaysma waa زuhayr ibn mucaawiya kolley abu khaysma زuhayr ibn xarbin labadaba de waataan kitaab kusoo aragno midna waa sheekha mslim mislan oo kale dee sheeka sheekiisuu noqonaya magac ay wadaagsadeen iyo kunyada ee dabaqa ma aha magacyaabaana way ku kala duwan yihin عن أبي اسحاq سبيع عن البراء قال أنه قال كاna رaجuل nin ba wuxuu ahaa يقرأ mid أqriya sورaة الكهفi suuradda sورaة الكهف bukhaarي baab buu udhigtay ya تrjama bab fadل sورaة الكهفi buu isaga udhigtay oo dee umuurahana ka dhashay bal qراءada sورaة الكهفi la aqriyo fadligeed iyo ama fadliga suuradaas haddaba ninkaasi wuxuu aqriyayey isagoo dee gurigiisii jooga suuradda sورaة الكهف ama salaad baabu tukanaya waa kolley wakti habeena salaad baabu tukanaya ama adigu u aqriyay suuraddaas u aqriyaya wa cindahu agtiisana waxaa kuba sugnayd farasun faras baa ku sugnaa marbuudun isagu xidhnaa bishadanayni dee si aan u goosanoo loo ilaaliya laba xadhig buu ku xidhnaa oo dee ugu xidhnaa qodimo ama dee wixii uu ka leeyahay halkii looguma xidhayay shadanayn waa tasniyatu shadan shadanna waa xadhiga culimada qaarkoodna waxaabay yidhaahaan dee xadhig dhammaantii maahee waa xadhigga bishardi duul oo waa xadhigga dheer ayaa shadan lagu magacaaba ama xadhigga si guudba adigu faraskani uu xidhnaa meel buu kuba xidhnaa waa waqti habeena dee waa gurigiisii buu joogaa isaguna wuxuu aqriyayay suuradda suuratulkaf fatakashatu waxaa dabooshay oo ninkii dul timi oo soo dabooshay saxaabatun daruur fajacalat waxay noqotay saxaabadii taduuru inay wareegeyso oo watanu maha daruur caadiya waa daruur kale waa sakiinadii ama malaa'igba markaasaa deeto saxaabadii ama daruurtii intay wareegtay ayay haddana soo dhawaatay isaga qur'aankuu ku jeedaayo umuurahan daboolay ma arkayo iyo waxyaalahan wajacala farasuhu faraskiisii baa wuxuu gudagalay yanfiru minha inuu ka didayo oo inay faraskiibaa daruurta soo dhawaatay waxyaalahan iftiin kale ayuu markaa faraskiina xadhiggii ma goosane laakiin dee waa dhaqdhaqaaqayo waaba didaya falama asbaxa markuu waa beriistay ayuu ata nabiya salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi nebigu u yimi u uga warramay arrinkii fadakara dalika lahu arrinkaas buu u sheegay faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu aleyh tilka taasi asakiinatu sakiinadii weeye oo tanazalat lilqur'aani qur'aankii usoo degtay oo arrinkan aad aragtay waa daruurba sakiinadii dee xasilooni iyo naxariis iyo ama dumaaniino qalbiya waataan kuma fasiraynay ee dee arrinkani waaba waxaa muuqda ee la arkayo daruur soo dhawaatay bay ahayd sakiinadii baa kuma sugnayd waa sakiinadii oo qur'aankii uba soo degtay taa wey bal xadiid kale waa inoo dambeeya labada xadiidna waan isla eegi doonaa ma qiso keliya malse laba qisay kale yihiin baabaan isla eegi doonaa labada xadiidna labada kitaab ee saxiixaba wuu inooguma sugan yihin kan iyo ka inoo dambeeya kaba yar dheeriye horta laftigan sakiina qur'aanka iyo xadiidkaba uu kusoo noqnoqday oo qur'aankana meelo kala duwan buu kuba sugan yahay axaadiidana waa kuba soo noqnoqdo xadiidkan aan hayno ayaaba kaba mida kolle culimada tafsiirkooda ay ku fasireen tafsiiro dhowra oo dee imanka shay maxsuusaaban aragnaayo sidaasay barhkood u yidhaaheenba say dabar iyo waa riixun hafaaf ay barhkood yidhaaheen si waxay weji insaan oo kale leedahay dabayl sidaas oo kalea ama laba madaxay leedahay barhkood waxay yidhaaheen un dee waa naxariis iyo xasilooniyo deganaan bay kaba cabireen bar waxay le kaba cabireenba waa halkii dee waxa weeyaan sida nebi muuse oo kale fi waa fi sakinati min rabbikum ama waxyaalaha dee looxi iyo qur'aanka ama waxyaalaha laba dhigo oo kale adugu aqwaalo kala duwan bay kuba fasireen oo kala duwan oy suurtagaltay meelaha kala duwan ay sakiinadu timi ayuun bay malaha dee hadalladan iyo ikhtilaafka ama tafsiirka kala duwan keene in meel kastaba macno gaara laguma fasiro marka wuxuu halkan nawowi uu isagu yidhaahaa raximah llahu tacaala ama uu leeyahay sharaxan waxaa la doortay waa aqwaalaha kala duwan oo kale xaafid muxajar baana si fiican xadiidkan hore markuu kan qabanayo basiya oo waxa weeyaan basiyo aqwaashoodi iyo waxyaalihii kuba saararo waxoogaa buu kaba hadlaaye qowlka nawina uu sheegaaye waa shay makhluuqaadka ilaahay kaba mid aho dumaaniino iyo naxariisi kuba sugan tahay malaa'igna ay laba socoto waa khaasatan haddaan xadiidkan wixii kuba yimi ku fasirno wey waxaa dhici karta meel kale inaan macno kale kuba fasirno oon duqaniino iyo xasilooni keliya naxariis rabbi u aan kuba fasirno lakiin halkan wax maxsuusay ahayd riwaaya dambe markaan aragnana iftiin iyo waxyaalaha kaba muuqday bal xadiidka dambe waa malaa'igti oo qur'aanka usoo degtay baa rasuulku yihi oo bal markaa de waa shaygaas waa suu dayn makhluuqaadka ilaahay kamid oo xasilooni iyo deganaan iyo naxariis ay laba socoto ama malaa'igna ay maciisa tahay bukhaarina baabka ka dambe oo kale waa qur'aan degitaanka sakiinada iyo malaa'igtu ay usoo wada degayaan qur'aankiibuu tarjamo kaba dhigay walow labada xadiid midna sakiina un ay dhacday midna malaa'igeed ee markaa taasi aad moodo inuu bukhaari kaba dhigaya inay qiso keliya un ay wadatay labada qiso walow ay dee wax ku kala duwan yihin san arki doono bal horta taasi waa mid waxa bal inoogu sugan uun qiraa'o khaasoo saxaabi gaara kasoo fushay ha noqoto suurad gaara iyadna aqrinteed haba noqoto oo dee waxaa la arkaa qiraa'o dhammaanteed tani kama wada imanaysa ruux saalixa oo taas oo kaleba de qiraa'adii haba ahaatee qira'adii qur'aanka la aqriyayey inay sakiinadu ay dee sooba degayso xataa inaga iyo inaan dareeminba oo dee taa maxsuuska inaa inoo noqon bal arrintaas malaa'igta ay ula soo degayso bal waa sida xadiidka haddaan tarjamada guud kuma fasirno walatan qiraa'o khaasa iyo oo suurad khaasa iyo cid gaari ay aqriyaysay dee arrinta tani ay dhacday ahayda cid kastaba qiraa'adoodii aanay tani aanay kaba muuqan tilka sakiinatu tanazalat lqur'aan وxadثna بن المصنى وبن بشhاaر ولفظ لبن المصنى قال xadثna محمد بن جعفر قال xadثna شعبة عن أبي إسحاق قال أنه قال سمعت البراء يقول قرأ رجل nin baa أqriyey waa nin صxaabadii kaba mida الكهف sورة كهف وفي الdاr gurigana daabt waa halkaa dee meeshii xaafadiisiina daabt فrس bay ahayd ayaa kuba sugnayd فaجaعaلت daabadii ba waxay guda gashay de markay isagu qur-aankiibuu ku mashquul yahay uu kuma jeedaa macaansanayaayo dee sakiinadaasi ay soo degtay ay u muuqatay daabadna waxay arkayse tanfiru inay didayso fanadara ninkii unbaa markii dee inay wax kaloo markaa sababtiibuu doondoonay maxaa ka didinaya ee neefkii markaa ama daabadii meesha u xidhnayd markaasuu fanadara uu eegayo fa idaa dabaabatun aw saxaabatun waaba daruur shakna raa weeye dabaabada waa saceeryaanta oo kale waaba ama saxaabo qad kashiyatu dabooshay qira'adii buu joojiyey qaala wuxuu yihi fadakara dalika linabiyi salى اllahu عalayه wasalam arrinkaasuu rasuulka ilaahay u sheegay faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عalayh iqra fulanu hebelow aqri aqri ma laha waktigaa uu rasuulka ilaahay uga warramayo subaxdii ahayd imika qur'aankii aqri si aan umuuraha u aragno taas ujeedadu maaha ee macnaa waxaa habboonayd weeye inaad qira'ada qur'aanka aad daa'im aanad goyn aada wado ood ka faa'iidaysato ama aada khaniimaysato waxaan xasilay ee sakiinada soo degtay oo macnaha waa xaaladii hore u xaadirsanaya ee maha imika waktigaa ama xaaladii raahinad ahayd uu leeyahy imika qur-aankii aqrie waxaa haboonayd roonayd inaanad goyn qiraa'ada qur-aanka eed waddo un si waxyaalahani ay ku daa'imaan oo ay kugu xasilaanba ama arrintaas ay kugu sii sugnaato fainaha sakiinatu waxaad aragtee kuu muuqday waa sakiinadii oo tanazalad degtay cinda alqur'aani qur'aanka qira'adiisa agteed aw tanazalat lqur'aani ama qur'aanka daraadi qur'aanka la aqriyaya usoo degtay waxadahana bn lmusanى qaala xadaثana cabdالرaحmaan ibn mahdiyi وabu dauda qaala waxay yidhaaheen cabdالرaحmaan ibn mahdiy abu dauud dayaalisi sulayman ibn daud xadaثana shucbatu can abi isxaaqa qaala anahu qaal samictu lbara'a yaquulu fadakaraa waxay sheegeen naxwo jeedayna xadiidkii horeynu soo maray abi isxaaqna shucba ka warinayey laakiin shucba riwaayadii hore moxamed ibnu jacfar baa ka wariyey maantana cabdiraxmaan ibnu mahdiy abu da-uud baa shucbo kaba warinaya haddaba labadoodana riwaayadii hore mid laba mida ayuunbay sheegeen laakiin maxay kaga dunaayeen hayra anahuma qaalaa waxay yidhaaheen tanquzu oo halkii tanfiru bedelkeedii ayay tanquzu yidhaheen naqzina waa booditaanka oo macnaa tasibu oo ujeedadu markaa daabadii ama faraskii ayaa markii sakiinadii soo degtay iyadna aragtay ayaa way didayo markaasay dee walow ay xidhnayd oo ayay dee boodeysay kolba boodboodeysay waana diditaankii unoo laftigii hore uu la macnaya tanquzo waxaana jirta in imaamkan weyne qaadiciyaad oo raggii kitaabkeena sharxay kaba mid ahaa ayaa laftigan wuxuu kaba dhigaa tanquzudan dee si uu lafti khaba-a yahay buu kaba dhigaa oo riwaayadan muslim ee dambe waxaa dhacay lakiin xaafid ibnu xajar baa wuxuu idhaahaa haddii ujeedadiisu ay tahay xagga riwaayado riwaayadaa horaa sugane tani ma sugna ujeedadu ay tahay waa dee hadal l saa laguma dayn karo lakiin hadduu leeyahay xagga macnihii macnuhu waa waa macno cad oo tanfiru kama dheera tanfiru way didaysay iyo way boodeysay waa macno keli un bay yeelanaya xaggii macnaha waa cad yahay wax ishkaali maba jiro allahuma haddii aan u jeedin riwaayo ahaan aanu uba jeedin laftigan tanquzum bal xadiidka kii hore kii dambe aynoo bilaabmaye wacindahu farasun marbuudun lafdigii faras halkaa hore waxaan soo aragnay waa lafdi mudakara waa siaan faraskaba inaguba u isticmaalo farasku walow dee lugadeedna aanu ahayn luqa carbeed yahay ama lugadii xaggaa inoogaba yimi haddana mudakar ahaan baan u isticmaalaa imaka halkan farasun marbuudun bishadanayn wax kale aynoo soo socdo waa tan doonaya inan dee aad had iyo goor umuurahaasna a xusuusnaataan waana tan وxadثnي xaسن بن علي الحulwaniy وxajaaج بن شhaacir وتqarba في lفd xagga lafdiga way iskaga dhow yihin labada sheekh qaala xadثna yعqوب بن إbrahima qaala xadثna abي abina waa ibrahim بن سعد بن ibrahim بن cabdiرaحman بن cوf in badanaa soo aragnay qaala xadثna يزيد بن الhاd wa ti aan caawaba hayna يزيد بن الhاd أن cabdاللahi بن خbاb xadثa waa nin anصاra oo waxa weeyaan de isaguna taabiciintii dhaxa kamida cabdالlahi بن خbاb kole cabdالlahi بن خbاb بن اlأrط nimankii dee nimanka khawaarijti ninkii ay dileen bay muwaladadiisana ay dooxeen markii dambe dagaalkii nahra nahrawani cali ama amiirulmu'miniin caliy ibnu abi daalib oo iyaga laba dagaalamay uu kaba dhashay waa dhiggii ugu horreeyey daadiya kaas isagu ma aha ninkan waa nin ansaareed cabdullahi ibnu khabaab ayaa xadatahu u warramay yuu u warramaya yaziid ibnu lhado taabiciya muxuu ugu warramay ana aba saciidin ilkhudriya xadatahu aba saciid ilkhudri baa u warramay oo cabdullahi ibnu khabaab ugaba warramay wuxuu isaguna ugu warramay ana usayd bna xudayrin marka abu saciid waa صaxaabi usaydna waa dee صaxaabi walo imika daahirka xagga dambe mooye intan hore si wuxuu xadiidka abu saciid warinaye uu ka warramayo usayd oo usayd riwaayadiisa aanayn daahirku yahay lakiin hadalada dambe inoogu ayaa inoo caddayn doona inuu arrinku yahay inuu dee abu saciid usayd kaba maqlay oo xadiidka waa riwaaya صaxaabi can صaxaabi baa markaa meesha inoo iman sida taabici can taabici ba ay sanadka inooguma sugan tahay waayo hadalada dambea taa inoo caddaynaya daahirku tan maahe bukhaarina iyada waxaaba dhacay dee can abi saciid can usaydin iyada taas baa dhacdeen wuxuu yihi baynama huwa wakti usayd ibnu xudayr laylatan habeen yaqra uu aqriyayo qur'aan buu aqriyayey suuraddu aqriyaya suuratulbaqara ayay ahayd marka laba qisaabay kala noqonaya tii hore suuratulkafi bay tana waa suuratulbaqara oo ayay ahayd oo waa laba qiso laba saxaabiy baa markaas ah ma ahayn dee arrin ha wadaagsadeen sakiinadan iyo umuurahan soo degay haba wadaagsadeene laakiin laba waaqacay kala yihiin yaqra-u fii mirbadihi meeshii mirbadkiisii isagoo joogo uu qur-aanka ku aqriayo mirbadna waa meeshan markay timirta soo gooyeen ay rudabka ay tay ay ku engejin jireen taas baa mirbad lagu magacaabaayo xadiidkii rasuulka ilaahay markii uu hijrooday masjidkiisa oo kale waxaa kuba yimi inuu ahaa meeshu mirbad uu ahaaba halkan dee masjidka lagaba dhisay dee waxyaalo kalena ha kuma sugnaadeene mirbad oo qamadida iyo wixii laba mida meeshan dee ama lagu tumeeyo dee iya taas bayder bay kaba cabiraan ama laba yidhaha mirbadku marka waa halkan timirta laguba engejiyo macnaha rudabka markay tay lasoo gooyo lagu yardaayo si ay dee timir u noqoto haddaba halkaasuu joogay id waktigaa jaalad waxa wareegtay oo say isaga degeneyd isaga xasilooneyd unbay kacday oo ay de waana xidhantahe ay meeraysatay farasu faraskiisii laakiin markii dhawid waa ti amsaan suukansu xidho labada wa cindahu farasun marbuudu bishadanayn waa lafti mudakaru ahaa imikana halkan maxaa inoo taala jaalad farasuhu waa muanas marka waxa ay tahay luqada carbeed alfaras ka mudakarka ah aynu inagu faraska nidhaahno iyo geeriyadan muanaska labadaba waa lagu idlaaqa marka waa lafti imika taana waa taaniis taasna markaa labada laftiba waa laba lafti oo saxiixa sida laftigan albaciir oo kale awrkii hashaba uu ku dhacaa waa albaciir waa neefkii geel ahaa kana waa faraskiisi guud ama ha labaade ama ha dhadigaade laftigan faras waa lagu idlaaqa malxasaan malaaka mudakarka ayaa laba idhahay idjaalat farasu faqara qur'aankii buu aqriyey oo ujeeddadu waxa weeyaan waa iyadii baa wareegtay qur'aankii buu aqriyayo uma jaalat ukra mar kale ayay haddana markii uu qur-aankii qira'adiisii ku noqday ayay diday oo ay dhaqdhaqaaqday warwareegtay faqara uu aqriyay uma jaalat aydan bukhaari baa xadiidka markuu warinayo waxaa kuba sugnaa markaa faraskiisii uu arkay isagoo didsan ayuu fasakata fasakanat kollayna waa halkan macnaha siduu yahay oo aynu kuma fasiranayno u aamuso qira'adii buu daayey markaasay xasishay qira'adiibu ku noqday markaasay haddana tii dhacdayo fasakata fasakanat markaasuu qira'adii daayo u aamusayo iyadna way iska degto way xasishay waa markii saddexaad tanna waa macnihii oo ujeedadii in jaalat faraso markaa maxaa dhacay marka ay wareegtay dee waxbaa kusoo kordhay u aamuso qira'adii buu daayey way xasishay faqara qira'adiibuu ku noqday uma jaalat ukra markiu qira'adii ku noqday ayay haddana wareegtay ama ay diday markaasuu aamusay sida laftiga aan soo naqlinayo uu yahay way joogsatay faqara haddana qira'adiisii dee uu macaansanayo suuratulbaqarana way ahayd oo daahirku u ahaa baldaasa riwaayo kuba tiisi wuxuu dhameeyey suuradda salaadna ku tukan uma jaalat haddana markii uu qira'adii ku noqday ayay wareegtay markaasa maxaa dhacay markuu arrinkaa arkay weli saddex goor qaala usaydin waa halkan halka aan lahayn daahirku abu saciid si wuxuu inoogaba warramayo usayd aan musnadkiisa inuu musnadka abu saciid yahay baa xadiidka sida muslim inoogu taalla lakiin imika waa kan qaala usaydun abu saciid usayd buu kaba maqlay xafna xajar baa wuxuu kaba dhacday inuu si halkan muslim kaba soo noqonaya inuu yihi can abi saciidin can usaydin dee mana aragno ma taala laftiga sida inooguma yaalo walow umuurahan uu sheegayo si wax laba riwaayad marna saa yihi marna san yihi dee imika markan ubaana imika aniga i muuqde wax kale ima muuqdaan bal markaa qaala usaydun fakhashiitu waxaan ka cabsaday an tadaa inay ku joogsato yaxya yaxya inay ku joogsato faqumtu ilayha xaggeedii baan u kacay macnuhu waa maxay faraskiisu agtiisuu ku xidhnaa isaguna salaadiisaasuu iska tukanayo qur'aan buu aqriyayay inankan looguma kunyoodee abu yaxya la yidhaahe yaxye oo yar ayaa agtiisa jiifay iyadii buu ka baqday markaa intay xadhiggii goosatay inay kuma joogsato ilmihii yaraa markaasuu yaxye soo jiiday isagii iyadiina waa kan qiraadii joojiyay bal arrintii buu eegay haddana markaasaa muxuu yihi faqumtu ilayha xaggeedii baan u kacay faidaa waaba milu dullati wax daruur oo kale ah oo fowqa raasi wuxuu baaban arkay wax daruur oo kale oo madaxayga korkiisa kuma sugan oo fiiha amhaalu suruuji laambado iyo tirigyo oo kale kaba baxayaan waa daruur ama daruur wax shabahaya iftiinna waa ka muuqday oo suruji ama laambadood iyo wixii dee laashidan jiray waa ayaaba dhexdeeda kaba baxaya masaabix baa kuma sugnayd markii qiraadii uu joojiyey dee halkii kumay hakan oo kumay joogsane carajat way kor noqotay fi ljawi hawadii iyo samadii bay u kor noqotay xataa ma araha ilaa igaba qarsoonto on arkahaynba arrinkaasuu arkay qaala wuxuu yihi usayd baa odhanaya faqadamtu calىa rasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay baan kusoo kalahay faqultu waxaan ihi ya rasuul اllahi rasuulki ilaahay ow baynamaa waqti ana anugu albaarixata habeenkii xalay ahaa min jawfi leyli habeenka dhexdiisii aqra waan aqriyaya albaarixana waa habeenkaa hore oo dee kolkol walow ilaa gelinka hore o dhan alleyla ay kaba cabiraan halkan arka subaxdii uu soo kalahay albaarixu yidhi markaa iyadna xaggii luqadii waa wax inooguma sugan walow dee jaanibka kalena soo naqriyaane albaarixata min jawfi leyli oo aqra aan aqriyayo fii mirbadi mirbadkayga aan qur'aan ku aqriyayo id waqtigaa jaalad farasi faraskaygii baa diday oo werwareegto iyadoo xidhan faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam iqra bna xudayrin xarfi nidihii baa xadfan iqra aqriya bna xudayrin ina xudayra ujeedo waa santii hore kuma soo fasirnay qira'ada wad oo waxaan roonayd inaana joojin inaana dayn markaa muxuu yihi faqara'tu waan aqriyey ayuu yihi qaala usayd baa odhanay waan aqriyey uma jaalat hadda markaan qira'adii markii hore waan aamusay qira'adii baan dib ugu noqday uma jaalat ayضa faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam iqra bna xudayrin ina xudayrow aqrib qaala faqara'tu uma jaalat ayضa waa mar saddexaad faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam iqra bna xudayrin qaala usayd baa wuxuu yihi fansaraftu salaadiiba waan ka baxay ama arrinkii baan ka joogsaday qira'adii baan daayayo wa kaana yaxya qariiban minha inankaygii yaxyana iyadu kuba dhowaa isagii baan ka baqdayba inay ku joogsato oo khashitu waxaan ka cabsaday antadahu inay ku joogsato fara'aytu waxaan arkay mila dullati daruur oo kale oo fiiha amhaalu suruuji laambado iyo iftino amhaasheed ay kuma sugan yihiin ba wax lamid oo shabahaya oo carajat fi ljawi samada fuushay oo kor noqotay xataa maaraha ilaa an arkayn oo ilaa igaba qarsoontay faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi tilka taas aad aragtay almalaaikatu waa xadiidkaan sheegin oo ka horena sakiina ku yimi kan dambana malaaig bukhaarina labadoodu tirjamo ku jamciyo baabu nuzuuli sakiinati walmalaaikati lilqur'aan buu kaba cabiray sakiinad iyo malaaigta ama malaai isagoo labadii xadiidka iskuma fasiray waayo midna sakiinu baa ku timi midna malaaig baa kuma timi taasi waxayd malaaigti oo kaanad ahayd tastamicu laka waa malaaigtii oo soo dhaadhacday oo qira'adaaday dhegaysanaysa walow qara'ta haddaad akridid macnaa walow istamarta istamararta fi lqira'a wey haddaana dayn ood qira'ada waddo ilaa waagu ku beryayo la asbaxat way waa berisan lahayd oo dee se iyadna qur-aankan ugu shuqloonsantay u dhegaysanaysaanay qarsoonteenbo way waa berisan lahayd yarahabnaasu dadku iyagoo arkaya oo maa tastatiru minhu aan iska qarinahayn aan ka dee iska asturahayn iskama qarinahayn macnaa haddaad waddo ilaa waa beriga aada waddo halkaasaa waagu intuu ugu beriyo ayaabay dadku arki lahaayeen malaa'igtii iyagoon iskaba qarinahayn oo waxa weyan taas wa bal kolle xadiidka tay ama labada xadiid bay noogu sugan qur'aanka fadiiladiisii inuu sabab u yahay qur'aankan la aqriyayaa dee naxariis soo degaysa malaa'ig xuduurkeed istimaac lqur'aan iyaduna fadiilada uu leeyaho waxay uba timid dee waa qur'aankii inay dhagaysataba bal markaasna waxa weeye xadiidkana wuxuu leeyahy waxaa kaloo inooguma sugan axad اluma inay malaa'igta arki karaan walow de imanka sifadii laguma khalqaya malaa iftiinadan ahayn arrinkan rasuulka ilaahay yidhi oo haddii aad sii wado halkaasay way waa beriisan lahayd oo dadkaaba arki laha iskamay qariyeen ayaa dee jawaaskan ay culimadu sheegaan ay kaba qaadanayaan inay suurtagal tahay ama ay banaan tahay inay taasi dhacdo walow dee aana imanka suuradan ku dhicin suuradii dee lagu abuurayna iyaga aanay kuba dhicin haddii laba arkay dee riwaayad kala duwan iyagoo dee ama tashakulay ama si kale isu soo ekeysiiye un mooye ibn aadam iskalaba sodhiga sida xadiidkii cumaro kuba sugnayd bal umuurahaasa xadiidka inooguba sugan baabu fadiilati xaafid اlqur'aani qur'aanka ninkii xifdisnaa fadiilada uu leeyahay baabkii weeye kolle waa tarjamadii imaam nawowi raximah اllahu tacaala walow xadiidku taa ka acamsan yahay oo xadiidka inoo soo socdaa uu yahay arrinkiisu qiraaadii qur'aanka la aqriyaye ruuxii aqriyayo qur'aanka taas fadiilada uu leeyahay taas ama xifdi ha ka aqriyayo ama nadar ha kaba aqriyayo waayo xadiidka taas baa inooguma sugan iyo matelkiisa oo markaasa bal markaa barhkood baa fadiilatu xaamil اqur'an waa qur'aanka ninkii xambaarsanaa un dee qur'aanka yaqaane xambaarsanaa aqriyayay xadaثna qtaybaة بن سacيidi وabu kamilin الjaxdariy kilahma عan abi cawaanata qala qtaybaةu xadaثna abu cawaanata can qataadata can anasi can abi muسى الأشcariyi radي الlahu canhu qala anahu qaal kolley qaala qtaybat wuxuu usoo celiyey waa taa aan marka horeba soo sheegnay labada sheekh baan isku lafti ahayn cibaaradooda midkood buu markaa kii laftigiisa dee khaasatan xadaثana laha buu inoo soo qaatay waxaana iyada inooguba sugan anas inuu abu muسى الأشcari kaba warinayo waa صaxaabi baa xadiidkii warin صaxaabi kale kaba warinayo laba صaxaabi oo kale warinaya xadiidka inooguma sugan qaala wuxu uhi abu muسى الأشcari qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيهi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi maثl الmuؤmini ruuxa muؤminkaa tilmaantii iyo صifadii aladii muؤminkaasoo yaqrأu aqriyaya alqur'aana qur'aanka aqriyaya waatana lahayn waa qur'aanka qira'adiisii fadliga halkan imaka bkhusuuص الxifdi ma ahe aqriyayo qur'aanka maثal اtrujati bal noocaa fawaakihda kaba mid ah ee utrujada la yidhaaho oo kale weeye xaguu kala mid yahay ruuxa dayib dacma dayib de kolley malaa inagu dad baarama nihin utrujana horta de anagu haddaan arkayna ma garanayo oo kale waxa weeyaan un dee saa yidhahan waa noocsan ama wa fawaakihda kaba mid oo malaa qadarka burtuqaalka leeg midab fiican bay leedaho ishu kuba raaxaysanayso ur udgoonna way leedaho iyadana nafti taas ay kuba raaxaysanayso dhadhankeeduna waa macaanye waana tan mu'minkii laguma shabahayo kalay raxmatullaahi calayhi sheekh bashiir waxa weeyaan waa sheekh aan beri aan weydiiyo utrujadan isaguna lafti aan filayo lafti orama inuu yahay ayuunbu igu fasiro turunga waa laga yaaba de bal dadka xaggaa ku dhow dhow waa laga yaabaa inuu tan tahay oo wuxuu leeyahay turunga waa mandiqada de waa laftigii loo yaqaanay ee laakiin waa nooc fawaakeda kaba mid oo bal cidda igu dhaanta ayaa soo helay walow maanta ay dee umuuro badan inoo suurtagalto tasuurteedii dee antareedadiiyo wixii laga soo helayo laga soo saari karo lafdigana waa lafdigii sheekhu lahaa oo u lahaa turungo waxaan filaya inu lafti oramo inuu yahay utrujadu waa nooc adigu fawaakeda kamid oo dee kaf bay buuxisaa bay yidhahan fawaaid kala duwanna way u sheegaan sharaxda xadiiskeeda kutubta mufradaadke waxyaalahan dhigtaba ama dibi noociisaba ah ee imika halkan tashbiihuse waa xaggii urteedian udgoon dhadhankeeda udgoon iyadoo dee araggeedna yidhaah iyo malmaskeeda iyo wiiba iyaguna wanaaga ama waxaan nafti ay kuba raaxaysanayse nafti ay jeclaysanayse ay leeyihiin haddaba kaasoo kale weeye maxaa xaggu kala mid yahay ama xaggeedu wasifadeedu maxay tahay riixa utrujada riixeedu ayibun urteedu waa mid udgoon ur udgoon bay leedahay wa dacmuhaa dayibun dhadhankeeduna waa udgoonye haddaba mu'minkii qur'aanka aqriyayey dee waxa weeyaan horta baadinkiisi waa kan camiranoo iimaan buu ku sifoobay waa kan dhadhanka imaka halkan isagii maselku uba yahay ama laguba shabahayo qur'aankan uu aqriyayo ee qira'adiisna ay dadkii kala gaadhaysay lagaba maqlaye laga dhagaysanaye dadkii kalena ay kuba intifaacayaana iyadna urtan udgoona ay leedahay geedkani leeyahay ama nooca fawaakihdi uu leeyahay ayuu laba mid yahay taaso wamahalu lmu'mini ruuxa mu'minka mahalkii aladi mu'minkaasoo laa yaqra'u aan aqriyayn alqur'aana qur'aanka ujeeddada waa mu'min iimaankii waa dee uu ku sifoobay oo qiimaha iyo iimaankii iyo wanaagiisii waa leeyahay laakiin qur'aankii ma yaqaano oo nin qur'aan aqriyo maaha ma aqriyadu maaha nin ka hijrooday oo ka tegay isagoo yaqaanay ee qur'aankii baanu aqoon markaa ma aqriyayo lakiin iimaankii buu leeyahay mathalu tabrati waa timirta ayoo kale uu yahay timir buu la mid yahay timirtuna waa maxay laa riixa laha timir iyada waa wada naqaanaaye dee ur laga uriyo ma laha laakiin wa dacmuhaa xulwan dhadhankeedu waa macaayo dee iimaankii baa kuba sugan waa ka dhadhankeedii ah laakiin dee arrinkii mutacadiga ah ee kaa kala lahaa ee qira'adii urta udgoon markaas iyada lagu shabahayo ama matelka ay u ahayd ayaanu lahayn bal xadiidku laftigiisu waa kan oo kale waa laftigaa kutubta ku aragteen bukhaari oo kale xadiidka kollay dee sidii caadadiisa inuu soo celceliyo meel iyada sanba kuma sugan iyadoo weliba hayno waa riwaayadii waan haynaa waa qataada can anas baan haynaaye abucawaana halkan warinaye shucba uu xadiidka warinayo bukhaari meel kaleo isaguna kitaabka saxiixa un ahaa ayaa waxaa dhacay oo laftigu u ahaa mahalu lmu'min aladi yaqra'u lqur'aana wayacmalu bih waa mid wamahalu lmu'min aladi laa yaqra'u lqur'aana wayacmalu bih waa arrin inoo sii fasiraysa xadiidka inoona soo kordhinaysa macno weyn inoo soo kordhinaysa صaxiixu inoogu sugan yahay waa riwaayada qataada can anas laakiin shucba warinayo waa riwaayada shucba xadiidka duruqdiisa kala duwan صaxiixa bukhaariyu inoogu sugan yahay bal kitaabu fadaa'il buu inooguma sugan yahay marka ruuxa mu'minka ah ee qur'aankii aqriyaya kuna camal falaya waa mid waa matelka hore ruuxa mu'minka ah ee qur'aankii aan aqriyeyn ma yaqaano laakiin ku camal falaya awaamirtii iyo nawaahidiisii waa uhogaansamaya kaas labadaas markaa taasi maxay iyada ziyaadadaasi inoo fasiraysa inoo caddaynaysaa tamsiilkan maanta ruuxii mu'minka ahaa dee umuurahan lagu masalaya waxa weeye waa ruuxii qur'aanka aqriyayey ee waxa qur'aanku uu keenayo ee uu kulansaday ee awaamir iyo nawaahina aan khilaaf ahayn hadduu qur'aankii aqriyayo xaafid yahay maahir yahay hadhiyo habeen u aqriyayo laakiin awaamirtiisi iyo nawaahidiisi uu khilaafayo iyada taa matalkuma yaalo xadiidkana riwaayadiista marka mu'minkan kale ee isaguna tamarta lagu shabahay ama timirta lagu shabahay waa ruux mu'mina iimaan buu leeyahy iimaankiisu waa kan keenaya qur'aanka inuu ku dhaqmo waayo xadiidkaa kuma sugnayd ku camal falaya awaamirtiisi iyo nawaahidiisi waa fulinaya laakiin dee ilaahay baa nicmadaa ugu nicmayn oo aan siin qur'aanka barashadiisa oo qur'aankii ma aqriyayo si kale waa ugu dhaqmaya kaase maselkan u leeyahay laakiin haddii ay noqoto un qiraa'e mujarada ah oo camalka mujarada iyada fadliga ma yeelanaysa bal de waa tii rasuulka ilahay muxuu yihi wlqur'aanu xujat laka aw calayka ha qur'aankii baaba isagii xujo ku ah qur'aankii hadduu qabsadona dee isaga waaba kaasoo alqur'aanu maaxilun musadaq oo dee umana shafaaco qaadaya bal waa loo dhiibayaayo de waa kaa naarta kuma tuuraya ama naar u jiidaya ee waxa weeye waa ruuxii mu'minka ahaa ee qur'aanka aqriyayay kuna camal falaya markaa taas weeye xadiidkana laftigan inooguma sugnaa alla arkaana kutubtii dee aragteen laakiin waa saxiixa bukhaari inoogu sugaya waana xadiid keliya un waana tafsiir guud ahaan ba xadiidkii ziyaado muhim ah oo inoo fasiraysa xadiidka ujeedadiisi iyo macnihiisii laa rixa laha wadacnuha xulun wamahalu munaafiqi ruuxa munaafiqa ah aladi kaasoo yaqra qur'aan bal dee tadaabay noo tilmaamayso kani waa munaafiq qur'aankii kuma camal falayo weeye laakiin wuu aqriyaya qur'aankii uu yaqaanaa waa aqriyaya laakiin nin ku camal falaya maha waa ka munaafiqa matalkiisu mathalu rayxaanati waa geedkan raxanka ah ama rayxaanada oo kale weeyo riixaa dayibun urudgoon baa laga uriya laakiin wadacmuha murun qalbigiisii waa kan waa ka maran yahay oo dee iimaan ma jire dhadhankeedu waa qadhaadh laakiin waa daahirkiiba de waxaa udgoon qira'adan bal matalan ayay noqonaysaa intii u taa kala kasbanaya wamahalu munaafiqi ruuxa munaafiqa masalkiya aladi munaafiqaasoo laa yaqra'u lqur'aana qur'aanka aan aqri ahayn kamahali lxandalati xandalada waa unuunka oo kale weeye laysa laha riix wadacmu kaley dabeca sheekh baa jiray sheekh xuseen fura la odhanayo dee fuqahadii soomaaliyeed ee hor u ahaa kallay malaa degaankiisuwal oo dhinaca dhagax bur u dhawaa laakiin dadkan jigjiga ay lehe dega reerahaasuu kaba mid ahaa anigi manhajka u aqriyayo waa nin hore eh ayaa maxaa laga soo naqliyay markuu geed meesha yimaado wuxuu ku dhaafayay waa geed waa geed waa geed haddii xayawaan soo galana waa bahlo waa bahlo waa bahlo waana arrin aada u yar mudanoo dee waxyaalahan sad kan kii soomaaliya xataa geedka naftiisa waxa laga yaabaa mandiqin kale geed ka baxay marka geedkeenii loo eego isku siba maaho xayawaankii baaba isbedelayo ina dee daqiiq arrintu ay noqoto marka waxyaalahan la fasiraye geedkan geedkan lagu fasirayo ama tan waxaynu naqaano lagu fasirayo kollay diqada ayaan jirin oo kollay waxaad tilaaho ku kalsoon tahay ood hubto dee waxyaala sida timirta iyo waxyaalahaas mooye bal markaa waa kolley way iskaga jirtaa waana hadal dee sheekaasa sheekhasanfura la odhanayo waa geed waa geed waa geed ama waa bahal waa bahal waa bahal buu ku dhaafayay xandalada waxaan filaya markii ugu horreysay dee lafdigan xadiidkan ba cid ilaqmaysa wuxuu ku fasiraya sheekaasi weli waa noorya raima sheekhu sida dee nolol baan ku ogay fiq buu degaya ayaa wuxuu isaga ku fasirayay cibaaradiisi haddaan eega qalfan dameeraad ama qamboosh oo kale taasoo xandaladii ku fasiray imaka laakiin waan ka duwayo imaka unuun ama ayaan ku fasiraya unuunka horta waa wax yaroo kuusano dee mala waxaan filaya in la garanayo aadna uu u qaraar yahay bal kol kol dadka qaarkood intay dee gooyaan haddii waalkii in yar aad geliso markaaba uu qaraarheynayaayoo markaasoo kol kolba ay dadka yar calolshubiya ay u isticmaalaanba xandaladu urmala waana qaraariye waxaan laakiin tan uguma fasiray de waana arkaya bale de mid maka hareerida laga soo gora berijidayo de ay isticmaalayeen marka weelkii lagu yarido markiiba uu qaraarheynaya de lakin waa kii meelaheynaba kaba baxayay sheekh baa jiray sheekh cali askar baa la odhanayo kollay deegaankan gabiley buu ahaa uu dhintay waan arkay anigu kollay dhowr iyo todobaatankii baan mar arkay lakiin imika mar hor uu dhintayba waana cilmigeena de iska baaba-ayo cilmiga soomaaliyada baaba-aye wuxuu isku dayey inuu ururiyo waxyaalahan xayawaanada ee de kutubta inooguma sugan iyo dhirtan de af soomaaligu berigaa ma qornayne intuu geedkii qoro ayuu magacii oo soomaaliya lakiin carabi uu ku qoray ayuu baaldigayay ilaa dhowr boqol oo geed buu ururiyay waraaqaha kolle way soo gaadheen waan hayn jiray waraaqaha xayawaankana sidaas oo kale walow dee aad xayawaan maxdiga aanay hayne markan tiisa arkay kol kol hadalla qaarkood kelimaad oo waan idhi iyo waxyaalaha tafsiirkeedna meesha kuma sugnaa lakiin haddana xayawaanka badankeeda dhirtan oo dee malaa dadkii wax dabiibaya isagama baahnaayeen iyo markaasa isaga muxuu ku fasiraya halkaa waanan cinaayo waxaan u lahaa ihtimaam u lahaa aqoonna u lahaa xamdalada ayuu ku fasiray unuunkaas buu kuma fasiray waana qadhaarhkiisu de waa wax la ogyahay waana geed laba garanayo bal marka haddaba ruuxan munaafiqa ah ee isagu aan qur'aanna aqri ahayn dee waa xamdaladaas oo kale urma lahaa horta waana waxaa aada u qadhaadh taas buu yahay bal markaasa inoogu suganba de waa qur'aanka akrintiisi ku camalfalkiisa fadliga uu leeyahay xifdigun ma odhanna waa akrintiisoo la laazimo laguna camalfalaa fadliga uu leeyahay ba xadiiska iyada taa inooguma sugan waxaa kaloo inooguma suganna istixbaabu darb amhal iyo idax maqasid rasuulka ilahay masel buu laba yimi si uu ujeedo inoogu caddeeyo maqsad oo ujeedada amsaasi in lalaba yimaado iyadoo waxyaala dee maqsuuda ama umuura laguma cadaynayo taa istixbaabkeedoo dee waa tan inooguma soo aroortay axaadiis ay inoogu soo noqnoqotay iyo dee qur'aankaba amhaal aada u badan ay inoogu sugan tahay babu fadli lmahiri bilqur'aani waladi yataxtacu fiih aadaakani babu fadli lmahiri bilqur'an ninkii qur'aanka xariifka ku ahaa ninkii imka xaafidka ahaa qur'aankuu dabdiyey aad buu markaa u yaqaanaa maahir buu ku yahay taas bal fadliga uu leeyahay iyo ka isagu uu qur'aanku ku culus yahay ku noqnoqonaya aan ka tegi ahayn akrintiisa daynayna lakiin uu qur'aanku ku culus yahay ee ku adag yahay bal iyagana fadligooda xadaثna qtaybaة بن سacيid ومحamed بن cubayd الqbariy جamيعا عan abi cawaanata qala بن cubaydi xadaثna abu cawaanata عan qtadة عan zuraadة بn أwفa عن سعد بن هiشhاm sddex taaبiعي baa markaa isdaba galay qtاadة iyo zuraar iyo sعد بن هiشhاm عan caiشhaةa qاlat أنha qاlat qala rasuul الlahi صلى الlه عليه وasلم almaahiru bilqur'aani ruuxa qur'aanka maahir ku ah ya a riwaayan ka tegey waxadaثana hadaab ibnu khaalidin qaala xadaثana hamaam kale lafdi kamaan tegina waa lafdi una intan sax waxadaثana hadaab ibnu khaalidin qaala xadaثana hamaam xa وxadaثna mحamed بن muسنى qala xadaثna yaحya بن سacيid عan شhucbata kilaahuma can qataadata bhada اisnaadi milahu oo ujeedada waxa weeyaan hamaam ibnu yaحya iyo shucba waxa weeye ayaa labadooduba waxay ka wada wariyeen xadiidkan qataaday kaba wariyeen bihada lisnaadi isnaadkan aynu hayno oo waana isnaadkan waxa weeyaan imaka aan soo aragnay oo ah de can anasin can abi musa alashcariyi taasba wey taas bay kaba wariyeen bihada lisnaad kollay lafdiga riwaayada qataadana waa tan imaka aan soo naqliyey bukhaari aan ka soo naqlinaye uu lahaa ml اmؤmin اladي yqrأ الqur'ana وayacmal bih waa riwaayada qataaday kuma sugnayde an shucba shucba can qataade bhada isnaadi milahu xadiidkii hore mid laba mid ah غayra ana fi xadiiثi hamaamin bedela اmunaafiq alfajir oo wamahl اfajir اladي yaqrأ الqur'ana taas baa kuma sugnayd kolley haddaab ibnu khaalidna habeen damaan in yar sheegi doonaayo de hadaab iyo hudba labadaba waa nin keliya un midna bukhaari baa kaba cabira saxiixisa midna muslime lakiin habeen damaan in yar taaban doonaa waayo cashar kale aynoogaa bilaabmaya xadiidka sanadkiisa waan sheegay laqbadii baan haddaba qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam almaahiru biاlqur'an ruuxa qur'aanka maahirka kuwa xarifka kuwa aad uba sugee u yaqaane o dabdiyey maca safarati اlkiraami اlbarara waa rusushii fiicfiicnayd albararati ee mudiiciinta ahayd dee ilaahayna macaasi aan malaa'igtaas safarada ahee umadaa-ulwaxyi ahee rusushana wax soo gaadhsiiya haddaba safarada kiraamka ee bararada ayuu macooda yahay macnaa manziladoodu kuba sugnaadaya sifadoodii oo ah xamlu kitaabillahi buu kuba sifoobay oo kaas iyagu la mac yahay waa manzilo aad iyo aada u sarreysa waladii ka yaqra'u aqraya alqur'aana wayatatacu fiihi wayatatacu fiihi wayatatactacu fiihi isagao ku noqnoqonayo uu ku adag yahay dee kama ma daynayo qur-aankii waa ku culus yahay aada umuu dabdin ma sugin marka kaas oo kale wahuwa alxaal huwa qur-aankuna caleyhi isaga korkiisa shaaqun uu adagyuu dhibayo uu ku adag yahay lahu ajraan ajri waa ajrigan qiraa'ada ajrina waa ajrigan mashaqadan iyo dee dadaalkan uu ku dadaalayo laba ajri buu leeyahay taa macnaheedu ma aha inuu kan qur-aanku uu ku adag yahay aan dabdin sugin xifdigiisii inuu ka a markaa manzilo sarreeyu ka ajri badanya kii maahirkaa kaasi isaga dee maca safarati alkiraami albarara ayuu macooda yahay oo kaasi waa ujuur badan iyo manzilo sar uu leeyahay ee kani laakiin sidiisa kalena labadan wasfiya uu ku wada sifoobay baa labadan ajri ku mudanaya وxadثna محمد بن مسنى قال xadثna بن أbي عdي عن سعيد xا وxadثna أبوبكر بن أbي شhيبة قال xadثna وkيع عن هiشام بن الدستواي kiلاahma عن qتادة بhdا الاسناaد وqال في xadيiثi وkيع والdي يqرأ waa ruuxa ka qur'aanka aqriyaya والxاal huwa yشhتd عalيه qur'aankii uu ku adg yahay lah أجrاn laba أجr waa sugna والله سuبحanه وتaعالى عlم